iyadoo inta badan dunidu ay xilligan wajahayso hoosudhac dhaqaale taasi oo ka dhalatay colaadaha ka taagan meelo badan oo ka mid a caalamka si gaara xiisadaha bariga dhexe ayaa waxay taasi sababtay inay saameyn dhaqaale ay ku reebto dalalka uu dhaqaalahooda soo korayo soomaaliya oo ka mid a dalalka ku tirsan inta badan deeqaha ka yimaada dibadda ayaa waxaa si weyn u saamaysay joojinta madaxweynaha maraykanka donald trump ee hay-adda u s aid taasi oo dhaqaale xoogan ku bixin jirtay hay-adaha kala duwan ee ka howlgala dalka shaqooyin kala duwan ay ka qaban jireen boqolaal dhallinyaro soomaaliyeed ah kuwaasi oo dhaqaale soo geli jiray suuqyada magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa ka mid ah meelaha uu xilligan ka jira hoosudhaca dhaqaale sida ay sheegeen ganacsatada degmada waxaa sidoo kale hoosudhaca qayb ka ah badxiranka sida ay xuseen ganacsatadu sanad walba marka la gaaro xiliyadan waxaa badda ka kaca dabaylo taasi oo saamaysay gaadiidka badda ee soo qaadi jiray badeecooyinka iyadoo inta badan ay istaagaan doomaha yaryar keliya ayna shaqeeyaan maraakiibta waaweyn waa kuwan qaar ka mid a ganacsatada degmada dhoobley oo ka warbixinaya xaalada suuqa magaciiba saxlan fays ibraahim maxamed ali dhaha sanadkan hadda aan dhammaantiis aan dhahay ilaa laba kun labaatan iyo afartii dhammaadkeedii ganacsiga hoos dib u usii noqonaya inkas markasta oo bilahan hadda aan ku jirno sanadkan marka ganacsiga aad iyo aad buu u liitay waxaana rajeynaa in si guud caalamka noola qabo marka alxamdulilah waana ku nabad qabna waa iska joognaa degmada dhowle hadda annaga aan joogno iyo gobolada kale oo kala duwanba dhaqaalaha bilahan hoosu aad iyo aad uga socday dalka dibadihiisa ama banaanka waxaa kasoo geli jira dhaqaala ee dalka soomaaliyeed hay-adaha ha ahaadaan dhalinyarada waxay ka heli jireen shaqaalo tariinaya ka heli jira mararka qaarkood waa lakala mashquulsanay waxaan leeyahay dhaqaalihii kora inuu go-ay way keeni kartaa way sababi kartaa dee wadankiina hadduu wax laga beerto wax lasoo saarta uusan lahayn dibadiina waxaa ka imaan karin badihiin xagaxagay lagu jiro iska kacsan yihiin waxaan isleeyahay ani ahantideyda in dhaqaala hoos u dhaca ay keenayso inahaas ay u keeni karto in dhaqaala hoos u dhaco ganacsiga horta marba waa si mar wuu tan yahay marna wuu fiican yahay isbuucyadii hore suuqa aada u fiicnaa laakiin waxaa moodaa hadda adi saddexda beri u dambeysay ilaa afar beri u dambeysay xoogaa hoos u dhac inuu ku imaado waxaa la odhan karaa aniga ahaanteyda magaaladii xoogaa yara cidlaa iyo shaqo la-aanta micnaha keeni karta aniga alaabta aan gado waxaa waaye dhar dharkaas oo ah dharka dhalinyarada dharka waxay iga yimaadaan dhinaca kenya way iga yimaadaan soomaalina way iga yimaadaan labada meelba iga dhoobley maasha allah wuu iska fiican inkastoo iyaamahan uu hoos u dhacayo ma aqaan meelay ka jirtay ganacsiga hoos dhiciisa ma dagaalada caalamkaaba ma bahalka ma aqaan xoogaa ganacsiga iska hooseeyo saasay taana waa iska kala socotaa haddii nin walba ilaahay wuxuu calfo yuu qaataa marka alxamdulilah nabadgelyadeenna iyo caafimaadkeena aad baan u fiicannahay oo waxaa u dhexeeya xoogaa ganacsigu hadda iyo aantaa dambe la bishii u dambeysay ilaa roob ran seasonki si looga baxay ganacsigu waxaad moodaa inuu yara caajis yahay oo waa la iska fadhiyaa dadku shaqooyinkii hoos dhacda ku yimid ganacsiga wixii marka xoogaa farqi waxaa u dhexeeya yara caajis oo xaggan kenya sidoo hore alaabta hadda uma qaadato marka xoogaa ganacsiga caajis weeyaan